shir madaxeedka africa oo ka dhici doona magaalada cabdisababa oo ay isugu imanayaan madaxda afrikaanku lagana hadlayo dib u habeynta midooda africa iyo sidii si wanaagsan qaaradda africa iyo urur goboleedka qaaradda africa au ay u shaqayn lahaayeen shaqooyinka ay afrika u hayaan ay u suurtogelin lahaayeen inay hirgalaan hadday tahay xagga horumarinta xagga amniga xagga isdhexgalka xagga dhaqaalaha iyo xagga bulshadaba waxaanan u tegayaa inaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda soomaaliyaba ku matalo danaha soomaaliya in uga qaybgalo kana jeediyo dubahabeynta midooda africa dana fara badan baa ugu jira soomaalida hadday noqoto inay qayb kala noqdaan xoogag iyo cududda shaqaale iyo howlwadeen ee midooda africa iyo sidoo kale isdhexgalka dhaqaale ee goboleed ee hadda socda ee madaxweynaheenu hormuudka u yahay oo faa'iido weyn u leh soomaalida in gobolkan geeska africa isdhexgalo la iskaashado dhaqaaluhu isku furmo isdhexgalka bulshadu isu furmo wax la kala iibsado soomaalida firfircoon ee ku firfircoon ganacsigu ay fursad u hesho iyadoon laga xanibahaynin laga xakameynahaynin inay meel kasta oo afrika ah ka ganacsato geeska afrika ka ganacsato taasi waxa ay xoojinaysaa nabadgelyada waxa ay xoojinaysaa wadajirka iyo midnimada umad